إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka qaybtooda loo yaqaan macaawisley ayaa rag shacab ah iskugu daray dil iyo falal kale oo ka sii fool xun meydka askari ka tirsan ciidamada ugandha ayaa laga helay duleedka baraawe iyadoona xog cusub ay ka soo baxayso askar kale oo ka tirsanaa ciidamada shisheeye kuwaasoo ku nafwaayey gudaha degmada baraawe waxaa sii kordhay khasaaraha gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo shalay kamiin loogu dhigay gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo banaadir ciidamada dowladda federaalka iyo mooryaanta macaawisley ayaa gabdho ku kufsaday bariga gobolka hiiraan arrintaasoo si weyn loo hadal hayo idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay farriin uu ka tegey mid ka mid ah naftood hurayaashii weeraray xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne oo ay ku dhinteen in ka badan boqol ruux mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta ka dambaysa dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh isagoo fulinaya mashruuca uu ka soo qaatay maraykanka u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan ciidamada dowladda federaalka qaybtooda loo yaqaan macaawisley ayaa rag shacab ah iskugu daray dil iyo falal kale oo ka sii fool xun warkaas iyo war kaloo ku saabsan arrin kale oo ka dhacday gobolka hiiraan islamarkaana ay sameeyeen maleeshiyaadka macaawisleyda waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac
farajac iyo ameekaag ayaa kasoo hara dadka ku dhaqan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaana dhanka bari ka gadaal markii ciidamadu daacad ah dowladda federaalka ay weerar ku qaadeen deegaan u dhow aboorey oo ka tirsan gobolka hiiraan islamarkaana ay ku toogteen laba dhallinyara oo halkaa ku sugnaa kuwaasoo markaa kadib ay mid waliba ka jareen xubnaha taranka sida xaniinyaha iyo dekerka labada dhallinyarada oo meyd ahaan looga tegay ayaa mar dambe la arkay midkood oo naftu ay ku jirto dadka deegaanka ayaa goobta wax ay ka qaadeen meydka iyo dhaawaca halista ah dadka deegaanka ayaa adigu xumaaday falkan ay ku kaceen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaana qaybta ay mar dambe diiwaan gashatay ee macwiisleyda loo yaqaan ciidamada falkan fooshaxon ku kacay ayaa waxay kasoo weerar tageen deegaanka iyo sooman oo halka wax ka dhaceen aan ka fogeyn islamarkaasina ay daris yihiin tilabadan fooshaxon ayay dowladda federaalka xalay qaaday saacado un kadib markii ciidamadeedu ay saddex gabdhood oo yaryar kufsi ugu geysteen deegaanka tardo oo isla bariga hiiraan ka tirsan gabdhaha ayaa waxaa loogu tegay guryo ay ku jireen iyadoo mid waliba koox rag ah ay kufsadeen ciidamada dowladda federaalka ayaa gabdhaha oo mid waliba halkii lagu kufsado taalla ka tegey mid ka mid a dadka deegaanka ayaa waxa uu saxaafadda uga warramay sida ay wax u dhaceen deegaanka tarda waxa ka dhacay gabdho joogo ayay uga dabagaleen gabdhihii marka xaafaday joogeen gabdhuhu xaafada looga tegay joogii uga dabagaleen way ku kufsadeen magaran saddex waa mid kasta guriga looga taba wayna kufsadeen mid kasta gabdho yaryar ayna ahan xitaa gabdho waaweyn ma ahan xitaa gabdho yaryar wayna kufsadeen wax kale waxay rabaan inay ku dabagashada ma lahan kufsigaas ciidamada dowladda geysay gabar kasta guryo uga dabagaleen marka laba laba saddex bay codeen way kufsadeen miyaho gabdhaha gudaha tardo xaafado kamid ay degan yihiin wayna ku kufsadeen iyo uga dabagaleen wuxuu intaa ku daleen gabdhuhu yihiin kuwo aada u murugaysan cid wax u qabatana aanay jirin wallaahi gabdhuhu aada iyo aada u dhiban yihiin wax u qabtayna male wax ka daba hadlay male waana la kufsaday haddana wax ka daba hadlay male kufsigana haddaan nimanka siriyaalaha kufsaday oo tuutaysan arxandarada ciidamada dowladda federaalk ayaa sii laba kaclaynaysa iyadoo ciddii kala hadasha falalka fooshaxun ay ku kacayaanna dil ugu jawaabayaa haddii laga daba hadalmaado waxay leeyihiin adiga arrintaas anaga noo mataan dhib wa dhib shaaida ka jira meeshaas waa la isku daya laakiin yaa wax kuu qabanaya haddii ka daba hadalmaado waaba la dilay dhowaanayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka ay weerar ku qaadeen guri ku yaala deegaanka warciise halkaas oo ay ku dileen haweenay uur lahayd halka qayb kale oo qoyska ka mid ahaydna ay ka badbaadeen weerarkaasi gurigaygay tageen waxay u tageen maamadii iyo laba cunug oo arday ah ee aqal wada jiifaan oo dugsi dhigata gabar masaakiinaho uu reeya canug muluahoona haysatay u tageen xilligii maaragtay kow iyo tobanka saac oo salaada subax loo weyse qaadanaya ahayd markii koowaad gabadha wiirida ka istaageen soo baxay yiraheen markay banaanka timidana xabaday ku fureen ciddina maaragtay xabadihii maqleen haddana labada kutaab oo yaryaro aqalka ku jirtay irida ka istaageen aqalka hadday kasoo baxaayeen miday dileen kii kalena tana ilaahay fadligiis waa un ka baxsaday maamada ilmaha dhashay tayna dhinacay ku carartay gabadhaas iyo wiilkaasna sidaas way ku shahiideen kabacdii haddana waxay sameeyeen ido meesha joogay oo si gaara loo dhaqaaleeyo oo adiga dhowr iyo toban hay dildileen gaariga cidda ay dhaansahaysa ay dileen meeshii kulleyta dhibaato fara badan ayaa ka dhacday kani waa wejiga dhabtahay ay leeyihiin dowladda federaalka iyo mooryaanta dhowaan ay diiwaan gashatay ee macuusleyda loo yaqaano kuwa oo dad badan oo siyaasiyiin ah ay calanka u lulayaan islamarkaasina ay sheegayaan in loo baahan yahay in la horumariyo lana maalgeliyo qaar badan oo ka mid ah culummada diinta islaamka iyo indheergaradka ayaa horey waxay uga digeen ficilada foosha xun ee dowladda federaalka ah iyo mooryaanta ay wadata ay ku kacayaan waxaanay ku taliyeen in shan farood iyo calacal la isaga celsho meydka askari ka tirsan ciidamada ugandha ayaa laga helay duleedka baraawe iyadoona xog cusub ay ka soo baxayso askar kale oo ka tirsanaa ciidamada shisheeye kuwaas oo ku nafwaayey gudaha degmada baraawe warkaas waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir warar cusub oo soo baxaya ayaa sheegaya in askarta ka luntay ciidamada ugandha ee ku sugan degmada baraawe ay gaarayaan laba askari islamarkaana la helay meydka mid ka mid a askartaasi oo laga soo saaray meel duur ah oo aan sidaas uga fogeyn mid ka mid a xerooyinka ciidamada ugandha ku leeyihiin duleedka degmada baraawe askariga kale ee weli ka maqan ciidamada ugandha ayaa la sheegay inay isaga iyo saaxiibkiisa dhintay ay u baxeen inay soo ugaarsadaan xayawaanka loo yaqaano doofaarka ama qaansiirka oo muslimiinta uu alle ka xaaraantinimeeyey inay hilibkiisa waxaana ay askartaasi ka tageen sida aan xogta ku helayno fariisin ciidamadan ay ka samaysteen tuulada ambareeso oo shan kilomitir u jirta degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale warar aan ka helnay gudaha degmada baraawe ayaa sheegaya in saddex askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ay dhinteen xilli ay badda ku dabaalanayeen sida uu noo sheegay qof ku sugan degmada baraawe tirada askarta ee ka dhimatay ciidamada shisheeye ee xoogga ku haysta degmada baraawe iyo kuwa nolol iyo geeri lagu la'yahay ayaa marka la isku daro waxay gaarayaan shan askari oo afar ka mid a askartaasi ay dhinteen halka askariga kalena la la'yahay nolol iyo geeri waxaa sii kordhay khasaaraha gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo shalay kamiin loogu dhigay gobolka hiiraan warkaas iyo war kaloo ku aadan waxaa mar kale inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha dowladda federaalka ka soo gaaray weerar dhabagal ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kabiin u dhigay kolonyo ka tirsan ee dowladda federaalka weerarkan kabiinka ah oo si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo farlibaax ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale qaar ka mid a saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ee ku dhaawacmay kabiinkii shalay ayaa magacyadooda la helay waxaana ka mid a saalax yacquub oo ahaa jenaraal ka tirsanaa dowladda federaalka horeyna u soo noqday taliyo ku-xogeenkii qaybta toddoba iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa dhaawaca nin sargaal ciidan ah oo magaciisa lagu sheegay faarax laba askari oo kale ayaa sidoo kale dhaawac soo gaaray kamiinkii shalay ka dhacay deegaanka farlibaax waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen gaari qooqan ah oo ay isaga carareen ciidamadii kamiinka ku dhacay sidoo kale ciidamadan waxaa laga furtay qoro b k m ah dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ay ka fuliyeen degmada afgooye waxay ku dhaawaceen askari ka tirsanaa dowladda federaalka isla afgooye rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku sugnaa buundada yar ee degmada afgooye dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada hodan waxay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray isla magaalada muqdisho sidoo kale waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka oo isbaara u taallay xaafadda tawfiiq ee degmada yaakshiid rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana xala qarax ku weeraray howlgallada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo badanaya goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay farriin uu ka tegay mid ka mid ah naftoodhurayaashii weeraray xerada lamagala iyo magaalada beledweyne oo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof maxamed daahir cali sow ayaa warbixin warkaas ku saabsan inoo soo jeedinaya saddex weerar ayaa toddobadii bishii rabiicul awal ee lasoo dhaafay waxa ay gilgileen xerada lamagalaay oo ku taala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan camaliyaadkaasi nafhuurnimo ayaa waxaa ka dhashay khasaaro xooggan oo isugu jiray dhimasho dhaawac iyo mid la xidhiira burbur xooggan oo soo gaaray dhismihii ay ku shaqaynayeen maamulka iyo taliska ciidanka gobolka hiiraan idaacadda al-andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay waraysi ay ka qaaday mid ka mid ah raggii naftood hurayaasha ahaa ee fuliyey camaliyaadkaasi istishhaadi axmed sheekh ismaaciil cabdi oo ku magac dheeraa asad gacma dheere sidoo kale loo yaqaanay macruuf oo laba iyo labaatan sano jir ah ayaa ku dhashay magaalada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka muslimiinta ayuu u soo jeediyey in ay fadhiga ka kacaan dulliga iska dulqaadaan oo ay difaacaan diinta waxa waaye mu'miniin u dagaalamaya waxa waaye fii sabiililah iyo kuwa gaalo ah u dagaalamaya fii sabiila daaqood labadaas unba alle subxaana watacaala sheegay qolo saddexaad lama sheegin waxa waaye aakhare markii la tagana waxa waaye fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir kuwa waxa waaye janno aadaya iyo kuwa waxa waaye jahannamo aadaya marka waxaan idin leeyahay dadka muslimiinta ilaah subxaana watacaala ka cabsada ilaah subxaana watacaala diintiisa difaaca ilaah subxaana watacaala waxa waaye diintiisa maanta waa lagu soo duulay ilaah subxaana watacaala ka cabsada dadkii muslimiinta waxaan leeyahay ilaah subxaana watacaala ka cabsada ilaah subxaana watacaala awaamirtiisa qaata alle subxaana watacaala waxa waaye kitaabkiisa difaaca maanta waxa waa lagu soo duulaya waxa waaye dadka soomaaliyeed waxa maanta fursado haysatiin waxa waaye ilaahi subxaana watacaala waxa waaye soomaaliya wuxuu noo keenay janna jannadaasna waxa waaye dagaalam ilaahi subxaana watacaala waddidiisa ku dagaalam waxa waaye shahiid waxa waaye haddaa shahiidin alle subxaana watacaala wuxuu noo ballan qaaday waa ogtihiin dadka muslimiinta waxaa leeyahay waxa waaye dulliga isku dulqaada fariinta labaad ayuu ku wajahay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee la dagaalamaya shisheeyaha isbahaysta ee kusoo duulay dalka fariinta ay ku xigto waxaa waxaan u jeedinaya dadka mujaahidiinta ah dadka mujaahidiinta awalan waxaan leeyahay waxaan u dardaarmaya ilaah subxaana watacaala u dardaarmaya inagu muuse waxaa waaye waid qaala muusa liqowmi istaciinuu billaahi wasbiruu ina alarda lilah yuurisuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin waxaa waaye mujaahidiinta awalan waxaa leeyahay istaciinuu billaah ilaah subxaana watacaala kaalmo weydiista istacanta fastacin billaah waxaa waaye awalan ilaah subxaana watacaala kaalmo weydiista waxaa waaye alisticaana waxaa waaye markii laidinka hadlin waxaa waaye wasbiruu sabra insha allahu tacaala waxaa waaye waxaa ku xigta sabar ina alarda lilah dhulkan ilaah subxaana watacaala isgaleh laa liamriika walaa likenya walaa lihay-aati dawliya ina alarda lilah yuurisuhaa man yashaau min cibaadihi walaaqibatu lilmuttaqiin waxa waa alle subxaana wataala wuxuu dhaxal siinaya ciddii abuudiyadiis xaqiijiso waxa waa erabta dambana insha allahu tacala mu'miniinta askana marka mujaahidiinta waxaan leeyahay isbiruu waxtasibuu insha allahu tacala walaaqibatu lakum biidni illah mujaahidiinta waxaan leeyahay gaalada meel walba kulaaya qabqabta go'doomiya wadwada u istaaga insha allahu tacaala istaadooyinku argagaxgeliya waxa waaye qaraxyada ku naafeeya insha allahu tacaala ha u aabiyeelina gaadiidka ay wataan iyo tiradooda insha allahu tacaala waxaa waa halkudhigiina ha ahaado insha allah qul hal tarabasuuna binaa ilaa ixda alxusnayeyn wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindihi aw biaydina fatarabasuu inaa macakum mutarabasuun insha allahu tacala mujaahidiinta waxaan leeyahay difaaca maanta muslimiinta fiirsanaya waa idinka ikhwaani istishhaadi axmed sheekh oo ka jawaabayey dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh ayaa sheegay in xasan uu mujaahidiinta ku iclaamiyey dagaal uusan diyaar u ahayn isagoo tilmaamay in mujaahidiinta uu kala kulmi doono jawaab celinno kala duwan oo ku wajahan hadalkiisa xasan garguurta oo nagu iclaamiyay dagaal uusan diyaar u ahayn waxaan leeyahay insha allahu tacaala walaalihii anaga naga horreyen waxaa fariina idin diraa waxaa fariinta idin diraa wax kale ma ahana waa mid uu dhahe sheekheene waxaa waay insha allahu tacaala uu dhahe dhaartaada inoo dhaar eh insha allahu tacaala dhaar kale ma jirto biidni illahi albaari insha allahu taala waa inoo taala biidni illahi ilaa madax aan kaa jarna biidni illahi albaari ilaa aan kugu dul qaraxna waxaa waay anaga hadafkeena ma gaarin insha allahu tacaala waxaan leeyahay anaga le ma aha waxaa waa ani hadda waxaa waa ila socda le ma aha waxaa waa kow ayay tahay insha allahu tacaala tan kow waa insha allahu tacaala waxaa inoo ballan insha allah walaalaha iga dambeeya ayaa kasii daran biidni illahi albaari waa warkii walaalaha naga horreeye waaye insha allahu tacaala walaalaha naga dambeeya naga daran anaga insha allahu tacaala waxaan ognahay insha allahu tacaala walaala insha allahu tacaala aan isku hubna ayaan kasoo tagnay insha allahu tacaala waxaa waaye jawaab celintana tan ma aha waana arki doontaa biidni ilbaari ilaa aan waxaawaa qolka aad oo ku jirta aan ku qaraxna waxaawaa aadana jahnamo aan kuu dirno mase aad cararto waxaawaa adoo sii carara waxaawaa sida kaabul camal insha allahu tacaala waxaawaa garoonka waxaawaa adoo diyaarad waxaawaa dhinac haysta adoo soo dhicin garoonka soo dhicin anaga aan ku biraynin insha allahu tacaala waxaa weli jawaab celinta waxbaa noo dhima qaybaha dambe waraysiga laga qaaday axmed sheekh waxa uu kula hadlay ciidanka macawusleyda ah iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka insha allahu tacaala waxaa magaca wax matara magaca waa aslakii insha allahu tacaala dadkan dadkii waay waxaa macuusliha loo baxshay mise shaatilaha loo baxshay mise waxaa waaye insha allahu tacaala sugaaliha loo baxshay dadka oo waxaa waaye maanta lagu shidaa laa ilaaha ila allah dabkii lagu daman lahaa dadka lagu shidaa waxaan leeyahay waxaa waaye ilaahi subxaana wataala haddaa u tooba keeni waysaan biidni illahi albaari ilaahi subxaana wataala wuuna idin halaageeya had walaalehen gacmahooda ilaah idinku halaageeya insha allahu tacaala wixii harsanna oo maanta iskugu tegay beledweyne insha allah anaga ugu dabageli doonaa biidni illahi albaari gaalada dal kusoo duushay oo ugu horreyn saliimiinta waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaa waay dalkan haddaa kusoo duusheen oo usoo duusheen diintan inaad baabi'isaan insha allahu tacaala anaga waa kuwa maanta insha allahu tacaala xawadka u dhigta duulaankiina kuwa xawadka u dhigta anagu waay insha allahu tacaala waxaadna ogaataan walaalkeena zubayr uu dhahaya insha allahu tacaala waxaa iga dambeeya rag an iga go'aan adag ayagana waxaa kasii dambeeya rag ahi kasii go'aan adag insha allahu tacaala walaalka zubayr ragguu sheega anagu waay wallaahi fa inana ji'naakum bilcamaliyaat alistishhaadiya wasiyaaraat waxisaamu naasif warijaalun yuxibuuna almowta kama tuxibuuna alxayaa ayaa idin soo haya biidni illaahi albaari si kastaba ha ahaatee howlgalladii qorshaysnaa ee lagu burburiyey xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ku dhintay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle kuwa heer gobol ah taliyaal ciidan iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta ka dambaysa dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh isagoo fulinaya mashruuc uu ka soo qaatay maraykanka warkan waxaa inoo akhrinaya cabdisamed cabdulaahi siyaasi cabdulaahi cali cadceed oo la hadlay idaacadda islaamiga ah elfurqaan ayaa ka hadlay ujeedka maraykanka uu ka leeyahay dagaalka kasoo cusboonaaday gobolada dhexe wuxuu sheegay in xasan sheikh uu shirkad maraykana u saxiixay shidaalka ku jira toddoba ceel kadib markii dhowaan xasan sheikh uu tagay dalka maraykanka isagoona soo qaatay lacago toddoba milyan ah wadanka shidaal ayaa laga helay saad la socotaan sagaal ceel oo shidaala ayaa shirkad maraykana loo saxiixay toddoba ceel ayaa waxaa laga helay koonfurta soomaaliya laga bilaabo ilaa ceelbuur ilaa iyo meesha la yidhaahdo afgooy ayuu dhacayaa toddobadaa ceel maalin dhoweyadoo xasan iyo wafdigiisa ay yimaadeen maraykanka waxaa lasoo siiyey toddoba milyan waa garan kartaa ceelashii soomaaliya halkii ceelba hal milyan bay siisteen oo la odhanayo waa ceelasha ayaa lagu baarayaa marka sidaa darteed waxaa dagaalkan horiyey dagaal ay soomaaliya shaqo ku leedahay maaha dagaal ay maleeshiya beelaad ama hiiraan dad jooga ama gobollo kale ay joogta ama weligeed way joogeen marka waa dagaal kor ka yimid oo ay soo maleegeen nimankaa hay-addaas oo magac horena lahaan jirtay haddana magaca bedelatay ayaa ka mas-uulahayd cabdulaahi caliceed ayaa sheegay inaysan dowladda u muuqan mid ku guulaysan doonto dagaalka ma oran karo mana arka inay ku guulaysanayaan liannahu dee waxa talagal iyo qaab buu ku socdaa marka ayagu waxba gacanta uguma jiraan maadaama ay un yihiin fuliyaal oo amarka ay fulinayaan oo markay rabaanna ay joojinayaan nimanka markay rabaanna ay dagaalka wadayaan marka magacuyaal unbay ayagu yihiin mooye niman xataa ayaan dhoweed isku laayay baan maqlayay meelahaas balcad inay yihiin oo nin walba reerkiisa oo xag la duubaya waan filayaa in diyaarado iyo hadda nimankan duulaanka soo wada meel way geyn karaan laakiin sidii hore looga bartay ma sii joogi karaan mana joogayaan ma garat warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan xilligan waa naga intaa